إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإحsaan إilى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq اlmaraan min adilaة الأxkaam kitaab اlxaj ayaan ku dhex jirnay baabkana baabu صifaة اlxaj wa dukhuuli maka ayaan ku dhex jirnay wa can cabdالlaahi bni mascuudi radي اllahu canhu أnahu cabdالlaahi bni mascuud jacala wuxuu yeelay albeyta beytka oo kacbada ah masjidulxaraamka can yasaari gacantiisa bidixdaahuu yeelay wa minan minana can yamiinihi midigtiisuu yeelay wa rama aljamrata jamratulcaqaba ayuu tuurtay bisabci xasayaatin toddoba dhagaxoo yaryar wa qaala wuxuuna yidhi markuu tuuray haadaa makaankaas aan taaganahay maqaamuladii kii makaanku istaagay weeye unsilad lagu soo dejiyey calayhi korkiisa suurat lbaqara muttafaqun calayh xadiidkan cabdilaahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu wuxuu ka hadlayaa marka la tuuranayo jamratulcaqaba qaabka loo tuurto jamratulcaqaba maalinka tobnaad oo bisha dilxija ay tobanka tahay maalinkaas keligiisa la tuurtaa saddexdooda keligiisa laga tuurtaa labada kale lama tuuro saddexda maalmoodoo dambe oo maanta koob iyo tobnaadka iyo labiyo tobnaadka iyo saddexiyo tobnaadkana saddexdoodaba waa la tuurtaa isaga iyo labada kaleba waa la tuurtaa marka maalinka tobnaad keligiisa la tuurtaa saddexda maalmoodoo kalena isaga iyo labada kaleba waa la tuurtaa qaabka loo tuurto xadiiskan cabdillaahi bni mascuud uu ka hadlayaa wa can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu annahu cabdullahi bni mascuud jacala wuxuu yeelay albeyta beytka kacbada wuxuu yeelay can yasaari gacantiisa bidixda gacanta bidixdaahu ku aadiyey marka wuxuu u jeedaa dhanka waqooyi xaggu ujeesta waqooyi ujeedaa marka markaasaa gacanta bidixdaa waxay ku aadaysaa kacbada xaggeeda kacbada xaggeeda markuu qofku xagga u jeesto markaasaa gacantiisa bidixdaa ay kacbada xaggeeda ku aadaysaa marka daydka wuxuu yeelay bidixda waa minanna can yamiinihi midigtiisa mina oo ka oo uu ka yimid oo aakirkeedii uu taagan yahayna gacanta midigtaahu xijiye markaasuu hortiisuu ku aadan yahay marka jamratulcaqaba hortiisay marka wejigiisay ku aadanta hortiisay ku aadan marka taasna waxaad ku gara kartaa daadan xataa aqoonin meel ay kaa xigta kacbadii waxaad ku gara kartaa subaxaas tobnaad oo aad musdelifo ka timid ilaa habeenkii tobnaad musdelifaad soo hoyad musdelifaad ka timid saaad u soo socotay minaad soo gashay minaad cabbaar ku socotay jamradiyaa tagtay dhinacii aad ka timid gacanta midigtaa xiji dhankii aad ka timid ood hadda socodkan ka timid gacanta midigtaa xiji taasaan kaa lumay khalaas dhinaca kalena gacanta bidixdaa xiji waxaa kaa xigta kacbadii markaas wejigaaga ku aadi marka dhankaasaad usii jeeddaa waqooyaad ujeeddaa marka warama waa tuurtay aljamrata jamradii bisabci xasayaatin toddoba qaruuraxuu ku tuurtay dhagxaan yaryaroo toddobaa uu ku tuuray mid mid uuna ugu tuuray marka sida sunada waa noocaas wa qaala wuxuu yidhi haadaa makaanka aan taaganahay haadaada wuxuu ku ishaara maqaamu qiyaami meeshaan aan taaganahay maqaamuladii kii meeshuu istaagay weeye unsilad lagu soo dejiyey caleyh korkiisa suuratulbaqara suuratulbaqariya ayaa lagu soo dejiyey nabi maxamed sala allahu calayh wasalam marka nabigii lagu soo dejiyey suuratulbaqara meeshaas istaagay macnaheeda nabigaa saas u tuurtay wey muxuu suuratulbaqara u khasisaa ilaa qur-aankao dhanaa nabiga lagu soo dejiyey axkaamta xajka ugu badana suuratulbaqara ku jirta axkaamta xajka oo ugu badan ayaa suuratulbaqara ku jirta oo ay ka mid tahay tuurashada wadkurullaaha fii ayaamin macduudaat marka alla leeyahay dikriga alla maalmahaas alla lagu xusaya dhagax tuurkaa ka mid dhagax tuurka ayaa ka mid a idan marka waxa weeyaan sidaasuu u leeyahay suuratulbaqara kii lagu soo dejiyey marka nabigu sidaas u tuurtay waxaa sunna marka noocaas inaad marka jamratulcaqaba tuuranaydo gacanta bidixdaa kacbada xijido gacanta midigtaana mina xijido iyo dhanka musdelife hortaaduu ku aadaya marka waqooyiad u jeeda markaas ayaad ku tuurayda toddobada dhagax mid mid ayaad ugu tuurayda sidaas waa sida ugu fiicanoo sunnada laakiin sheekh cabdalla ibn saalax alfawsaan minxatulcalaamka wuxuu ka soo naqliyey xaafid ibn xajar inuu yidhi ijmaac weeye dhinac kastood ka tuurato inay kuu ansaxaydo dhinac kastood ka tuurato hadda dhinac kasta waa laga tuurtaa meel kasta xaggaa laga soo jeesan karaa xaggaa laga soo jeesan karaa dhinacana laga sii jeesan karaa shishaa laga soo jeesan karaa intaba waa laga tuurtaa dhinacaad ka tuurataba waa ijmac weeye inay ansaxaydo laakiin sida sunnadaa ugu fiican waa sidaas nabigu u tuurtay sala allahu calayh wasalam sidaas nabigu u tuurtay marka markasta waxaa lagu dadaalaa adiga inaad waafaqdo sida sunnada oo nabigu u tuurtay sala allahu calayh wasalam wa can jaabirin radia allahu canhu qaal ramaa rasuululahi rasuulka allah tuurtay sala allahu calayh wasalama aljamrata jamrat alcaqaba yowma naxri maalinta xoola qalka maanta tobnaad duxan waqta duxin waqti barqaa ayuu tuurtay nabigu sala allahu calayh wasalam waqti barqaa ayuu tuurtay wa amaa bacda daalika yowmunaxri wixii ka dambeeyey fa idaa zaalat ishamsu qoraxdu markay suusho ayuu tuuranayay rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey xadiidkan wuxuu ka hadlayaa jamratulcaqaba wakhtiga la tuuranaa iyo saddexda maalmoodoo dambe saddexda maalmood oo dambe wakhtiga la tuuranaa jamaraadka saddexdaa taasuu ka hadlaa taasuu ka hadlaa jamratulcaqaba horay waxaanu soo ogaanay darsigeenni xalay dadka ducafada ah inay tuuranayaan markay soo gaarhaan iyaga waxaa u bannaan in la soo diro dayixu markuu dhaco bishaas bishu markay dhacdo waa habeenka tobnaad bishu markay dhacdo musdelifo inay inta istaagaan oo ilaahay xusaan ay soo tagaan markay yimaadaanay tuuranayaan hadday rabto xataa salaadiyaan la tukan waxaan sidaas ku soo ogaanay xadiidkii saxiixa ahaa ee asmaa binta abi bakar sidiiq iyo xadiidka cabdulahi bni cumar asalkii cabdulahi bni cumar na waa ku soo ogaanay asna ehelkiisa inuu ta diro marka yimaadaan uu tuuran jire asmaana waxaan soo ogaanay inay tuuratayba waxa weeyaan qabla salaati subxi oo markaas kadib ay salaaddii tukatay ayna tiri nabiga u fasaxay dumarka marka axaadiistaasa tusaya ducafada ayaga waktiga iyo naxriga tuuranayaan waa markay yimaadaan haday rabta salaad subax ka hor ahaado waxaa soo haray dadka ayagu aan ahayn ahlulacdaad oo caafimaadka qaba waxa weeyaan markii qoraxdu soo baxdo kadib ay yimaadaan ay tuuranayaan nabigu barqadiyuu tuurtay sidaasaa sidii sunnada ahayd ah ramaa rasuululaahi wuxuu tuurtay sala allahu calayh wasalam aljamrata yowma naxri maalinta tobnaad wuxuu tuurtay duxan waqti barqa sidaas wey dadka caafimaadka qaba oo xoogga leh oon cudurdaarka lahayn barqadiyay tuuranayaan saddex waxaa muhiima in ayadan la ogaado qofkii cudurdaar leh oo ay u suurto geli weydo inuu tuurto baradaas muxuu samayna horta waxaan ogaanay dacafadii markay tuuranayaan waxaan kala ogaanay dadka kaloon ahlucadaarka ahan baradii inay tuurtaan ilaa qoraxdu ay ka dhacdo waa ijmac inay ansaxaydo hadii la tuuro ilaa qoraxdu ay ka dhacaydo xaafid ibn cabdilbar ayaa ijmaaca kusoo naqliyey tamhiidka ilaa qoraxdu ay ka dhacaydo maalinkaas tobnaad waa la tuuro karaa qofkii markaa cudurdaar ku dhaco oo ay u suurto geli weydo maalintoo dhan inuu tuurto oo ay habeenkii la gaarto habeenkiiu tuurana sida cabdullahi bni cumar uu fadwooday habeenkii ayuu tuurana oo waxaa dhacday cabdullahi bni cumar ibn alkhadaab radia allahu tacaala canhu inuu sidaas fadwooday safiya bint abi cubayd gabar ay eeddo u tahay ayaa waxay ku umushay habeenkii musdelifa musdelifa habeenkii tobnaadoo la joogay ku umushay markaasay ku hartay safiya bint abi cubayd gabadhii iyo safiya waxay yimaadeen markii qoraxdu dhacday kadib maalinkii tobnaad markuu dhammaaday habeenkii koob iyo tobnaad ay yimaadeen cabdullahi bni cumaray u yimaadeen cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi tuurta wax dhibana uma usan arag xataa ma dhihin waxaas aynu ku waajib bacda almaqrib buu yidhi tuurta afarkaas wuxuu ku sugan yahay muwada ibnu maalik waxa weeyaan juska koobaad afar boqol iyo sagaal safxada marka waxa weeye haddii ay u suurto geli weydo maalinkii habeenkii tuuranaya halkaas marka waxaan ogaanay afar gooroo la tuurana jamratulcaqaba maalinkaas dadka asxaabulacdaarka inay tuurtaan waxa weye markay yimaadaanba xataa salaada subaxayay beryi waktiga dadka aan ahlu acdaarka ahayn oo xoogale ay tuuganayaan ugu fiican ay tuurtaan barqadii wey ilaa haddana qoraxdu ka dhacdo waa ijmaac inay bannaanta qofkay intaas u suurto geli weydo cudurdaar ku dhaco bacdalmaqribu tuurana taasu waa tuurashadii maalinka tobnaad aheed waxaa soo haray saddexda maalmoodoo ka dambayda wa amaa bacda daalika maalinka tobnaad wixii ka dambeeya fa idaa zaalat ishamsu qoraxdu markay suusho ayuu nabigu tuuranaya rawahu muslim oo wariyey maalinka tobnaad wixii ka dambeeya waa maanta koob iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex-iyo tobnaad duhurka markuu galo oo qoraxdu iilato markaasaa nabigu tuuranayay sala allahu calayh wasalam markaasaa la tuurana cabdullahi bni cumar ibn alkhadaab saxiix bukhaariga sida ku sugan wuxuu dhihi jiray kunaa nataxayan waktigaan suga jirnay maalmahaas waktigaan sugayna fa idaa zaalat ishamsu ramayna markay qoraxdu ilataan tuuranayn qoraxdu markay ilato ayaan tuuranayn taan u sugayn ka waa in waktigay leedahay cibaadadaasu ka horna ma ansaxayo cabdullahi bni cumar ibn khadaab waxaa kaloo ka sugan inuu yidhi lama tuuro karo zawaalka ka hor saddexaas maalmood sidaa ku sugan muwadaca imaamu maalik juska koobaad laba boqol siddeetan iyo afar safxada ah naafic wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar ibn khadaab kaana yquulu laa turma ljimaaru fi lyaami alaaati xataa tazuula shamsu cabdullahi bni cumar ibn khadaab wuxuu dhihi jiray saddexda meeloodoo la tuurto jamaraadka ah maalmaha saddexda ah lama tuuri karo ilaa qoraxdu iilato marka axaadiidtaas iyo aahaartaasu waxay sugayaan waxa weyn saddexda maalmood waktiga la tuurto inuu yahay bada zawaal bacda zawaal inuu yahay waana sida ay ku tageen jamaahiiru ahli اlcilmi oo waxa weeya imaam maalik imaamu shaafici axmed ibn xambal abu xaniifa riwaayadda mashhuurka iyo qayrkoodba in waktiga ka horna ma banaana in la tuurta sidaas waa sida sawaabka qowl kalaa jiro oo leh waxa weeyaan maalinta yowmunafriga maanta labiyo tobnaad yowmunafri اlawala la yihahdaa qofkii raba inuu tacajulo ta tuuro wa iska tegi kara xajkuna saas ugu dhammaana faman tacajala fii yowmayni falaa isma caleyh laba maalmooduuba ka dhigana tuurashada koob iyo maanta koob iyo tobnaad iyo maanta labiyo tobnaad iyada maanta tobnaad waa iska guuri taas labadaas maalmoodu tuurana waa tega xajkana saas ugu dhammaysana qofkii rabaana maanta saddex iyo tobnaad uu ku dara waman taakhara falaa isma caleyh marka maanta labiyo tobnaad waxa la idhaha yowmu nafri alwal maanta labiyo tobnaada waxa la ihahdaa yowmu nafri thaani macnaa maanta horena waa la tegi karaa maanta labiyo tobnaad maanta saddex tobnaadkaana waa la tegi karaa labadaba yowmunafri waa la yidhaha marka marka aimada gabola waxay idhahdeen maantaas yowmunafriga ah waxa weeyaan waa la ogol yahay qabla zawaal in la tuurto riwaayad abu xaniife laga wariyey iyo waay iyo axmed sidaasay yidhahdeen qowl kaleeta isna jira oo le maya ayaam tashriiq oo dhan qabla zawaal waa la tuuri karaa oo daawuus iyo laga wariyo laakiin aqwaashaas dhan wax daliila male haba yaraade wax daliila male qowlka xadiista leh saxiixah ay ku sugan tahay aahaarta saxaabada ku sugan tahay hadyigii nabiga ah waa in bacda zawaal la tuurto laakiin maanta waxaad arkayda haddaad tagto salaada subax ay la tukadaba waa lagu bilaaba saasaa loogu shubma sida tubabiya a loogu shubma iska tura galab iyo subax ma kala garan karti ma kala garan karti marka ayaan daraday ka mid ta waktigii hore waa laga xiri jira waa la xiri jir hadda waa la iska sii daa markaasay dadku waxa iskaga shubmaya waktiga hore inta la xiro aa la diidi jir markaasaa waktigu markuu gaara laga wareeji jir hadda lama arko waxaa waxa weeye markaasay dadku subaxdii inta iska turtaan iska dhaqaajina iska ayaan darada iyo musaabada dhacday kamid imaam tirmidi xadiidkan jaabir oo caddaynaya nabigu qoraxdu markay suusho kadib inuu tuuro jiray uu wuxuu yidhi markuu xadiiskaas wariyu yidhi waalcamalu calaa hada alxadiidi cinda akari ahli lcilm waxa weyn camalfalku wuxuu xadiidkaas jaabir oo bacda zawaal in la tuurtaa ahlulcilmiga aarkooda annahu laa yurmaa bacda ywmi naxri ila bacda zawaal saasuu yii marka sida sunada nabiga waa sidaas sida sunada nabiga ah waa nuucaas sheekh cabdilcaziiz ibnu baas wuxuu ka soo roray cbdallah ibnu saalix alfawsan inuu yidhi waqad tatabactu hada kaiira zamanan طawiila falam ajid can saxaabiyin waaxidi maa yadulu cala ramyi qabla zawaal in badanaan raadiyo masaladaas bal hal saxaabi oo yidhi qabla zawaal hala tuurto hal saxaabi maanan helin idan waxaan reed lahayn diin waa inaadan ka dhigan ood iska ilaalido marka reed male hal saxaabi haddaan laga hayn wa can ibni cumara radia allaahu canhumaa annahu cabdullahi bni cumar kaana wuxuu ahaa yarmi mid tuurta aljamrata aluulaa jamrat luulaa ayuu tuuro jiray saddex jamro weeye midda jamratu uulaa waa midda dhanka marka laga yimaado musdelifa waxa wey midda koobaad ood ku imaanaydo masjidulkhayf ku dhoweeye taas ayuu tuuro jiray bisabci xasayaatin toddoba dhagaxuu ku tuuro jiray saddexda maalmood maanta koob iyo tobnaad labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad saddexa la tuura sidaan in loo tuuraa la rabaa marka sida sunnada waa sidaan waxaad ka soo bilaabee jamratu uula haddaad meel kale ka bilowda kaa ansiximin waxaad tuurtay wax kama jiraan waa inaad ka soo bilowdo jamratu uula jamratu uulana waxaa la yidhaahdaa waa saddexdooda midda u xigta dhanka oo mina amase dhanka saddexdooda mina geeskeeday ku yaalleen saddexdooda mina meeshay ku dhammaatay ku iyagu waa mina meeshay ku yaalleen marka minoo dhan badanaa dhinaca qoraxdu ka soo baxday kaa xigta musdelifana waa kasii xaggaydaa marka dhankaas musdelifo oo qoraxdu ka soo baxdo midda u xigtaa la yidhaha jamratu uula taasaad ka soo bilaabay waana midda masjidulkhayf ku dhow masjidulkhayf midda ku dhow wey marka anahu kaana wuxuu ahaa yarmi mid tuurta aljamrata dunya jamrat dunya ayuu tuura jiray bisabci xasayaatin toddoba dhagaxoo yaryaruu ku tuuri jiray toddoba dhagaxoo yaryar ayuu ku tuuri jiray sida sunnadaa midda labaad waxay tahay toddoba inaad ka dhigto haddaad lix ka dhigto kaa ansiximin toddoba dhagax waa inaad ka dhigto haddaad ka dhigto lix kaa ansiximin waa shardi inaad toddoba ka dhigto toddoba inaad ka dhigto waxaa jira xadiis daciifa oo dhahaya waxa weyan sacd ibn abi waqaasa wuxuu yidhi nabigaan la xajinay oo waxa weyan gabal naga mida wuxuu dhahaya toddobaan tuuray gabalna wuxuu dhahaya lixaan tuuray marka gabal gabalna gabalka kale ceebaymay laakiin xadiiskaas waa daciif waxaa ka wariyey xadiidkaas sacd ibn abi waqaas mujaahid mujaahidna waxa weeyaan waxba kama maqal sacd ibn abi waqaas sida daxaawi caddeeyey ibnu qadaan u caddeeyey qayrkoodna ay caddeeyeen alcilmigu saasay u nasgareeyeen u caddeeyeen wax uu ka maqlay lama arkayda inqiaacasaa ku jira marka sida haabitka waa toddobo toddobadoodana waxaa la rabaa mid mid inaad u tuurto allahu akbar haddaad toddobadooda hal mara ku tuurto midaa lagaaga soo qaada koo algulee intii kalea lagaa raba marka toddoba saasaa la rabaa toddobo ku tuuri jira yukadiru waa tagbiirsan jiray calaa ahari kulli xasaatin dhagax kasta gadaalkiisa dhagaxa markuu tuuro gacanta ka sii daayo uu dhihi jiray allahu akbar kana badi maydid kana yari maydid bismi llah allahu akbar dhihi maydid allahu akbar laa ilaha illa llahu dhihi maydid intii saxda ahayd oo nabigu dhihi jiro laga bartay ayaad dhihi adiga ila cibaadadu waxa weya waa mutaabaca marka dhagaxa markuu sii daayo uu wuxuu dhahay allahu akbar uma yataqadamu marka tanaad fiiri waa cibaado oo aad looga tegayo hadda wax ku dhaqmaama ay yar yihiin laakiin dad ku dhaqma ilahya mahad iskale waa un iska baaqi uma yataqadamu horu u soco jiray markuu jamratu uula tuuro toos u aada jamrada kale xaggeedu u dhaqaaqa toos uma yataqadamu horu u soco jiray uma yushiru meel banaanu tegi jiray uma yushiru meel banaanu tegi jiray yushiru macnaha ya'tii sahl meel banaana ayuu tegi jiray wey meel banaana ayuu tegi jiray uma yushiru waa sadaas waxa weyan yaqsidu almakaan asahl meel banaanu tegi jiro ilaa waxaa la diidayaa inuu dadka dhibo fa yaquumu waa istaagi jiray fa yastaqbilu lqiblata qibladu u jeesan jiray qiblada marka dhinacaas qoraxdu ay u dhacdu kaa xigtaa markaasoo kale fa yaquumu waa istaagi jiray tawiilan indheer wayadcu waa ducaysan jiray wa yarfacu yadayhi labada gacmoodna kor u qaadi jiray markaasuu ducaysana sacbadu inta kor u taago uu duca dheer oo aafaarta gabal ay ku sugan tahay suuratulbaqara intii la akriyoo kale ayuu taagnaa jiray halkaas markaas waa markaa waa muddo dheer muddo dheer ayuu ducaysan jiri waa sunno oo maanta dadka ku dhaqma ay aad u yar yihiin agarka dadka ama waa waxaan garayn ama waaba ka degdega wuxuu sileey iska tuur dhagax tuurka iska dhamme laakiin lama rabo waxaa la rabaa qof baahan inaad noqoto oo waxa weeyaan baahi muujinaya oo ilaahay u tadarucaya haddiiba ilaahay fursad ku siiyo lagu yidhi meeshaan alla ku bari saad uga tegayda maalaad ka maaranta saad uga tegayda meel laga taga maaha waa fursa dahabiya ku soo marto ilaahay ku waafajiyey waa inaad ka faa'idaysato inta istaagto muddo dher aad ilaahay u calaa casho marka halkaasu inta istaagto uma yadcu waa ducaysan jiray fa yarfacu yaday labada gacmoodu kor u taagi jiray wa yadcu waa ducaysan jiray wa yarfacu yaday uma yarmi wuxuu tuura jiray alwusda jamratulwusda midda dhexe midda dhexe marka ka luumayd haddaad tii koowaad soo tuuratay midda dhexe waaba toos markaa u socotaad ku tegi kama lumaysa saasa iskugu xigan haddaad si kale u tuurto ka ansixima midaas dhexe ayuu haddana tuura jiray uma yaakudu wuxuu qaban jiray daata shimaali dhanka bidixda u leexa jiray bal fiiri tii koowaad markuu tuuray suu yeelay horuu toos ugu soco midda dhexe markuu tuurana bidixda saasaad u leexana sidaanaad usii jeeday markaad tuurayday markaad inta soo jeesato oo sidaan u jeesato ayaad dhankaas saas ugu leexana dhanka bidixda ayaad u leexana dhanka bidixdaad u leexane marka xataa fiiri marna xagga laada marna meesha meesha rabta iska aadi mayda waa cibaado markii tii hore la tuuray toosaad hore ugu socona midda dhexe markaad tuurtana saasaad u leexane sidaas bidxaad u leexane uma yaaudu wuxuu qaban jiray daata shimaali dhanka bidixda fa yushiru meel banaan ayuu tegi jiray u qasti jiray wa yaquumu waa istaagi jiray mustaqbila alqiblati qiblada xaaluu kusii jeedo uma yadcu waa ducaysan jiray fa yarfacu yadayhi labada gacmoodu kor qaadi jiray wa yaquumu waa istaagi jiray tawiiran indheer ayuu istaagi jiray duca dheer ayuu ducaysan jiray lixda meelood oo waxa weeyaan xajka la ducaysto gacmaha kor loo taagay kamid yihiin labadaan lixdooda horena waa usoo sheegnay midda koowaad waxay ahayd safa ta labaadna waxay ahayd buurta ah marwa midda saddexaadna waxay ahayd carafa midda afraadna waxay ahayd musdalifa salaada subax marka la tukado midii shanaadna waa jamratul ula markaad tuurato maanta koob iyo tobnaad iyo laba tobnaad iyo saddex tobnaad midaas lixaadna waa midaan jamratul wusta markaad tuurato lixdaas meelood ayaa waxa weya inta la istaago calacalaa kor loo taaga xajka marka la joogo uma yarmi wuxuu tuura jiray jamrata daati alcaqaba midda u saaxiibkaa caqabada buur yaraa meeshaas ku ooli jirtay oo wada yar leh oo ay kor marto marka hadda lama arka buurti waa la suuliyey waa laga xaaqay meeshii si dhulka u banaanaado ciriiriga uu u yaraado hadda laguma arko buuriyo midna meesha meel yaroo la dhisay oo dar camala weey oo dhagaxu saas ugu dhacayo waana in lagu tuuro ee dhagaxa haddaad inta geeska istaagto aad saas ugu riddo waxay hahdeen ma adan tuuri maxaa ilaha ramyi lama yidhi haddaad ku riddo dad xataa ag dembiga istaagto waxaa laga rabaa inta gacanta ka hortaagto inaad ku tuurto u dhawaada rabta maxaa ilaha tuuriyaa lagu amri laguma amrin ku ridid marka uu labadaas marka soo turo ducaysa uma yarmi wuxuu tuura jiray jamrata daati alcaqaba midda oo waxa weeyaan jiirta u saaxiibka ah midaasuu tuura jiray min batni lwaadi waadiga calooshiisuu ka tuura jiray marka waadi yaraa meeshaas maraaya markaas oo buurta dhinaceedaas oo waxa weyan koofuro maraayay meeshaasuu ka tuura jiray walaa yaqifu cindaa ma istaagi jirin agteeda ma istaagi jirin ayada marka si gooniya marka la tuuranaa qaabkaas aan soo sheegno xadiiska cabdullahi mascuud ku soo hormaray ayaa loo tuuranaa iyada oo ah inaad gacanta bidixdaa xijido kacbada midigtana dhanka mina ayadana aad isku aadido laakiin sad labada kale lama sheegin qaabka loo tuura idan marka meesha rabtaad ka tuure labada kale uma yansarifu waa tegi jiri waa tegi jiri walaa yaqifu cindaa agteeda ma istaagi jirin jamratulcaqaba markaad tuurato ma ducaysays maxaa yeele nabigu ma ducaysan labadaasna waa ducaysan tana ma ducaysan marka jamratulcaqaba markaad tuurato istaagi maydid maa ducaysayn uma yansarifu iska gadoomi jiray marka meeshuu rabu aadi jiray fa yaquulu wuxuu dhihi jiray cabdullahi bni cumar haakadaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alay wasalam sidaasaan arkay rasuulkii alleh yafcaluhu xaaluu samaynayo rawaha albuhaari wey marka taasuna waxay kutusayda siday saxaabada ugu dadaali jireen mutaabacada nabi maxamed sala allahu alayh wasalam sidaas aan sameeyey aan arkay nabigoo samaynaa saasuu yii sidaasuu yidhi وعنه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله رسول إله صلى الله عليه وسلم قال وحيري اللهم الله ارحم أم حريص المحلقين قوة تحيرتا قالوا وحيرا صحابة والمقصرين قوة قابصدان إلى أم حريص ساس به رسولك الله يا رسول الله رسولك الله قال نبي في ثالثة مكي صبحات والمقصرين قوة قابصدان الله أم حريص متفق عليه حديث كان وحو تصيا أعماشا acmaasha xajka waxaa ka mid ah inta in la xiiro ama la gaabiyo taasaa ka mid a in la xiiro ama la gaabiyo ayaa ka mid a qur-aanku waa sheegay sunnaduna waa sheegay qur-aanku waa sheegay muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriina idinkoo madaxyaalka xidhanaa iyo idinkoo gaabsanaa ilaahay sidaas u sheegay nabigana sala allahu calayh wasalam saddex goor waxa weeyaan ayuu duceeyey laba goor u duceeyey dadka waxa weeyaan tinta xiirta markii saddexaadna nabigu kuwa gaabsad u duceeyey marka fiiri tinta xiiriddeedu mar waxay ka mid tahay maxduuraatulxaj xajka waxyaalaha mamnuuc ahay ka mid oo xaaraanta oo qofka hadduu ku dhaco uuna dembaabayo neef inuu kalaana ay ku waajibayn marna wuxuu ka mid yahay acmaasha xajka oo waajibaadka xajkuu ka mid yahay fiiri marna waajibaadkiiuu ka mid yahay marna wuxuu ka mid yahay maxduuraat waqtigiisa intaan la gaarin wuxuu ka mid yahay maxduuraat اlxaj walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxila haxiiran ha xiirinina madaxyaalkiina ilaa hadyigu ka gaaro meeshii uu ku xalaaloobaayey oo in lagu qala ay xalaasha aheed ilaa uu ka gaaro walidaa saas daraaddeeda qofkii inta xanuunsada faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min raasihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk qofkii xanuunsado adkaysa waayo madaxu adkaysa waayo xiira waa nagii soo marray fidya laga raba inuu lix miskiin saddex saacsi ama saddex maalmood soom ama waxa way neef qaba marka marka hore wuxuu ka mid yahay maxduuraad waxyaalaha ay xaaraamta tahay oo qofka xaajiga xaaraamta ka tahay inuu sameeyo marka la gaarana wuxuu ka mid yahay acmaasha xajka oo waaba waajiba waaba waajiba waa waajib marka ragga waxaa u bannaan inay xirtaan waxaa kaloo u bannaan inay gaabsamaan labaduba waa u bannaanta sida qur-aankii sunnadu labadu caddeeyeen labadu waa u bannaanta laakiin waxaa fadli badan inay xirtaan ragga saasa u fadli badan qur-aanku wuxuu hormariyey xirashada muxalliqiina ru'uusakum waa muqasiriina nabiguna fiiri laba goor u duceeyey si gaara dadka xirta kadib uu markii saddexaad saxaabada hadday weydiiyaan rasuulka alla kuwa gaabsadaan uu ku dara marka waxay tusaydaa inay fadli badan tahay xirashada gaabashaduna gaabsashaduna ku bannaanta laakiin markaad xiranaydana waa inaad madaxoo dhan xirtaa maya meel yar inaad ka xirto meel yar in laga xiro madaxa waaba xaaraanba xadiis saxiix ay ku sugan tahay nahaa rasuulullahi sala allahu calayh wasalam can ilqazi nabi maxamed waa diiday madaxa qayb in la xiro ciyaalka oo gaalada inta arkay dhaforada xigta xaa loogu diidaa nabiga diiday xadiidka saxiixaa ku soo arooray nahaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam can ilqazi madaxa qayb in laga xiro nabigaa diiday wiilu arkay nabigu qayb ka xiranta markaasuu yidhi wiilkaan ama u wada xira ama u wada daaya tinta marka waxa weyan haddaad xaajigii qayb inaad xirtaa dee nahyaad ba ku dhacday haddaad jarayda waa inaad wada jarto ood sinto tintoo dhan haddaad xiraydana waa inaad wada xirto sidaas weya maraa laakiin lasoo istimoonaho waxaa la leeyahay waxaa fadli badan gaabsashada waa goorma qofka mutamatica ah cumruu xirtay bilihii xajka ma kuu galay iyadoo xajkii soo dhow yahay oo hadduu xirto marka xaj la gaaro timba laguma arkaayo qofkaasoo kaleeto waxay yidhahdeen marka cumrada uu dhammeeyo waxaa uu fadli badan inuu gaabsado welidaa sidaas daraaddeeda nabiga sala allahu calayh wasalam saxaabada markay soo galeen waxa weeyaan maka xajatulwadaac nabigu wuxuu amray inay gaabsadaan ma amri inay xirtaan waxayna soo galeen bisha dilxija maalinkay ahayd afar afar markay ahayd ay soo galeen marka xajkiiba maxaa ka dhiman waxa weeyaan afaraba ka dhiman kaleeto afar maalmoodaa ka dhiman xajkiiba afar maalmooda ka dhiman maantaas marka laga reebo xajkiiba afaraaba ka dhiman maanta sideedad waaba la xihana xajka sagaalaad tobnaadna tin la xiraa la raba marka goormaa tin soo dhalan haddii maantaas la xiro idaan marka qofka noocaas oo inta cumraystay raba inuu xalaaloobo qofkaas waxaa u fadli badan inuu gaabsado dumarku iyagu kuma jiraan dumarku ayagu waa gaabsanayaan waa soo socdaa xadiidkooda xadiidkooda waa soo socdaa ayaga marnaba xiiramayaan waa gaabsanaya wa can cabdillaahi bni camar bni caas radia allahu canhumaa ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam waqafa waa istaagay fii xajati lwadaac sagootinta xajkeedii fa jacaluu dadkii waxay gudagaleen yas'aluunahu inay rasuulka weydiiyaan faqaala rajulu ninaa yidhi lam ashcur aniga ma dareemin faxalaqtu waan xirtay qabla an adbaxa intaanan qalin qaala nabi wuxu uhi idbaxa daqal walaa xaraja dhib male fajaa aakharu fa jaa'a aakharu mid kalaa yimid faqaala wuxuu yidhi lam ashcur ma dareemin fanaxartu waan qalay qabla an armiya intaanan tuuran qaala nabi wuxu uhi irmi tuur walaa xaraja dhib male famaa su'ila lama weydiin yowma-idin maalinkaas can shay-in shay shaygoo qudima la hormariyey walaa ukira mid dib loo dhigay ilaa qaala nabigu wuxu uhi ifcal samee walaa xaraja dhib male muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu ka hadlayaa maalinta tobnaad acmaasha xajka ah oo layska rabo tartiibtooda maalinka tobnaad acmaasha layska rabaa waa afar oo qofka xaajigaa laga rabo sidaanayna u kala horeeyaan kow waxa ugu horeeya laga rabaa waa inuu jamratulcaqaba tuuro jamratulcaqaba markuu tuurto waxaa laga rabaa neefka inuu qalo hadduu qali karo markau neefka qalo waxaa ku xiga tinta inuu xirto tinta markuu xirto wuxuu xalaaloobayaa taxallul lwal waxaa u xalaal noqonaa wax kastoo xajka sababtiis uga xaaraan noqday ila nisa dumarka maahan markaas kadib waxaa laga rabaa dawaafkii iyo sacyigii inuu soo sameeyo ka aado kacbadii afartaas camal weysaasayna u kala horeeyaan tuurashada ugu horayda gawraca ku xiga tinxiirashada ku xigta dawaafkii sacyigaa u dambeeya nabiguna sidaas uu kala hormariyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidka anas ibnu maalik ayaa tusaya nabigu sal اlahu alayه waslm inuu sidaas u kala hormariyey sidaas marka waa sida ugu fadliga badan haddii marka qofku acmaashaas uu iskala dabamariya ka war oo sidaas nabigu u sameeyey sidaan ahan u sameeyey labaa loo kala qaada qof waxa weeyaan arrintaas ka jaahil ahaa oo xukunka aan garanayn xukunka qof ka jaahil ahaa ama halmaamay qofkaas war kale male camalkiisu waa u ansaxay waxna kama hadlaysno qofkii ka jaahil ahaa ama halmaamay waxa weeyaan war kale male waana ijmaac inaan qofkaas waxa weeyaan aan waxba ka hallaabinoo sidaas ay tahay maxaa yeele waa kuwaana fiiri nabiga sal lahu alay wasl ninaa u yimid kaasu yidhi ma aanan dareemin fiiri ninkaas ma uusan garanayn ma aanan dareemin waa aan xiirtay intaanan gawricin haweenta tuurto oo gawraco kadib inuu xiirto saasay ahayd kadib inuu xiirto oo xiirashada iyo gawraca waxaa horeeya gawraca markaasu inta nin u yimid uu yidhi wuxuu yidhi lam ashcur fa xalaqtu waan xiirtay qabla an adbaxa intaanan gawricin waxaa la rabay marka hore gawraco tuurto marka waa nin cudurdaar le ma uusan dareemin nabigu wuxuu yidhi idbax walaa xaraj gawrac dhib ma leh saasuu nabi maxamed ku yidhi sala allahu alayh wasalam wa kadalika fiiri nin kalaa yimid fa jaa aakharu fa qaala lam ashcur ma uusan darin lafkiisu fiiri waa nin cudur daah leh fa naxartu waan qalay qabla an armi intaananba tuurin wuxuuba u hormariyey gawricii waxaana rabeen ta tuuro inuu qalo ta tuuro inuu qalo saasaa la rabay nabi wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam irmi walaa xaraj ayuu hadda tuur dhib ma lehe saasuu yidhi marka maalinkaas lama weydin nabiga shay la hormariyey afartaas camal ama dib loo dhigay oo tartiibtii la qalday ilaa nabigu wuxuu dhahayey waxa weeyaan ifcal walaa xaraj samee dhib male halkaas marka qofkii ama ka jaahila ama halmaama ee isdabamariya afartaas camal waa cad yahay xadiidkan saxiixahu ku cad yahay wax dhibaato male xajkiisuna uu ansaxaya culimmaduna ijmaacay saas ku yihi waxaa laakiin khilaaf ku jira qofkii isagoon halmaamin cilmina u leh kas u yeela oo iska isdaba mariya culimmada jumhuurtu waxay idhahdeen waa isku mid qofkaas lafkiisa waa dhib maleh ogaa sidii sunnada aheed ajarka badneed uu seegay laakiin wax dhiba male xajkiisu waa u ansaxa culimmada gabalna waxay dhahen maya jaahilka kaliya wey iyo qofka halmaamay laakiin qofka iskaga qasday maya waana qowlka abu xaniifa wuxuu yidhi lam ashcur a ku jirta waa qoftaan dareemay laakiin qofkii dareemaya u qasday maya isaga calaa kulli xaal jumhuurtu qowlka hore ay mareen isagaana xoog badan kii uu qasday iyo kan kaleba in xajkoodu ansaxaya laakiin waxaan shaki ku jirin inay feecan tahay qofku inuu ku dadaalo sida nabiga inu kala hormariyo hayla laysuma haysta markaad xajkaas haddii kale khilaafa ku jira xajkaaga marka waa nuucaas waa nuucaas xadiidkan wuxuu tusayaa maalmahaas acmaasha xajka la gudanaa caalimku inuu u istaago oo dadka u fatwoodo oy su-aalaha weydiiyaan sidaas ayuu tusa ilaahay baa mahadda iskale haddana waa sidaas waktiga xajka masjidulkhayf oo meesha laga tuurayo ku dhow gudihiisa shanta salaadood nin caalimaa la keena oo jawaabaya shanta waqti salaad kastoo la tukado intaas waxaa dheeraad ah albaab kastoo laga baxayo meel yaroo shabaqaha ku taalla nin caalima ku dhex jira irintaad ka baxaydu ku ku jiraaba halkaasu fadhiya markaasaad weydiisa markaad soo gelaya waan ka baxay dariiqyada aad maraydo meele qololahay ku jiraan culmadu qolaa laga dhisaa yar markaasuu caalima dhex fadhiya daaqaada inta uga dhawaataad weydiise saas markaad u socoto meeshaad marayda midaa fadhiya xeryaha ciidamada caalima fadhiya askari askarta dhexdood ma askariya ma mid kale mataqaan waa caalim un fadwoonay soo ma jeed kuwa askarta qaara ducaada oo risaa'il tawxiid iyo dadka siina qaar waa fadwoonay marka ilaahay baa ku mahadsan sidaasaa tawxiidka iyo sunnada ay waxa weeyaan ay u faafaydaa ilaahay baa ku mahadsan fadligaas iskale laakiin waxaa muhiima inaad ogaato acmaasha la yidhi haddii la kala hormariyo waa afartaas camal laakiin qaaraa ka faa'iidaystay oo ninaa kitaab alifay oo le acmaasha xajka wax kastoo la qalda dhib male ifcal walaa xaraj kitaab dhamuba alif oo la yidhaha ifcal walaa xaraj marka taas culammadu way ka digeen aad uga digeen waxay yidhahdeen qalad weeye nabigu ifcal walaa xaraj waxay ahayd wixii uu yidhi afartaas camaloo la kala hormariyey maan inaan iska ballaarsanno annagu iska jiidanno ma aha sida saxdaa waa saas waa inaan intii nabiga lagu ekaysto wa can ilmiswar ibni mahrama radia allaahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama naxara waa gowracay qabla an yaxliqa intuusan xiiran wa amara asxaabahu asxaabtiisana waa amray bidaalika sidaas rawaahu bukhaari ee xadiidka wariyey xadiidkan wuxuu ka hadlayaa in la hormariyo gowraca oo laga hormariyo xiirashada miswar ibni makhrama waxaa la idhahdaa miswar ibnu makhrama ibnu nawfal alqurashi azuhri bacda alhijra bisanatayni ayaa la dhalay aabbihiis ayaa madiine keenay sanata amaaniya min alhijra sanadii sideedaada hijriyada nabiga axaadiisuu ka xifdiyey afarta khulafaa u raashidiinna waa uu ka wariyey wuxuu laasimu aad ula joogi jiray cumar bnu lkhadaab faqiih ayuu ahaa daa fadlin wa diinin oo waxa wayan fadli iyo alla kacabsi iyo taqwo u saaxiib ah madiinuu joogi jiray markii cumaan ibnu cafaan la diluu ka tegoo maka aaday maka ayuu deganaa jiray ciidankii cabdulaahi ibnu zubayr dilaayey markay maka yimaadeen oo kacbada dumiyey markii dambena oo waxa wayan ku soo duulay ciidankaasu xajaaj ibnu yuusuf uu watay ciidankaasu hoobiye ay soo rideena ku dhacay oo dilay hoobiye waagaas waxaa ahaa dhagax weyn oo majaniiq hoobiye lama oqon kale dhagax majaniiqahoo lasoo tuuro wey dhagaxaasa cadinta ka fal inuu ku dhacay uu dilay maka makaa lagu dilay makaa lagu dilay an can ilmiswar ibni makhrama radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calay wasalam naxara waa gowracay qabla an yaxliqa intuusan xiiran oo gowracu hormariyey waa mara asxaaba asxaabtiisana waa amray bidaalika in la hormariyo gowraca rawahu bukhaariy weriy xadiiska waxaad moodaydaa xajka inuu ka hadlaa mana ka hadlaayo xaj maba ka hadlaa xadiidkan xadiidkan wuxuu ahaa sanadii lixaad cumrada markay nabiga iyo saxaabadu u baxeen oo gaalada u diideen xaramka oo heshiiska la kala qortay markii la laabanayo nabiga saxaabadu laabanayeen markaasay xoolihii wadeen hadigaadeen ta qaleen ay tinta xiirteen waana sida sharciga ah qofka haddii loo diido isagoo xaj ama cumro u socda haddii loo diido waxaa la rabaa hadiga uu hayo inuu qalo tintana xiirta kana tago meesha barta lagu celiyey uu ku qala sida rabbulcaalamiin uu yidhi fa in uxsirtum fama staysara min alhadyi dii laydinka celiyo xaramkii wixii iniin fuudaado hadiya qala qofka laga raba hadiga waa qofkii marka horu xajka ama cumrada xidhanayay aan shardi soo xidhan hadduu shardi soo xirto marka hore oo uu xidhana oo uu yidhaha fa in xabasanii xaabisun fa maxillii xayu xabastanii marka horuu xidhana hadduu yidhaha ilaahayow haddii aniga layga celiyo anugu waxaan ku xalaal noqona meesha laygu celiyo qofkaas barta lagu celiyo ku xalaal noqona hadiyada lagama rabo laakiin qofkii aan shardiga soo xihan markii laga celiyo oo cadow ka celiyo ama wax kale ka celiyaan bartaasuu inta ku gowraco hadigu kadib xoolaha qalaa marka waagaa sanadii lixaad wey xaj iyo midna maaha waa sanadii lixaad markii laga celiyey uu nabigu qalay sala allahu calayh wasalam kadibna waxa weeyaan waa uu xira tintii saxaabadana waa amra wuxuu uhi quumuu fanxaruu uma axliquu istaaga qala xoolaha uma axliquu kadibna tinta xira marka xaj iyo ka hadli mayna waktigaasu xadiidkaanu ka hadlaya laakiin xaafidku halkan uu ku soo arooriyey waxaa ka muuqata inuu leeyahay waxa weeyaan xajkiina waa la midoo tinxiirid iyo xoolo qalidda waxaa mar walba horeeya in xoolaha la qalo de maalinkiina nabigu sala allahu alay slam sidaasuu yeelay xajka laftigiisa wuxuu qalay waxa weeyaan xoolaha kadibuu tinta xiiray laakiin amar ma bixin maalinkaas oo xadiidkan waxaan weeyaan waxa dheeraad ku ah amara ku jiray amar ma bixin maalinkaas marka waxaa weeye in la hormariyo gawraca iyo tanxiiridda gawraca qofkii ay u suurtowdo hadda xoogaa adagta inay kuu suurtowdo xoolaha dadaa la iskaga dhiibaa loo wakiishaho ayagaasa ama maanta labiy tobnaad qalo ama maanta saddexiy tobnaad iyo maanta koobiy tobnaad iyo waxay qali karaan qaarna maba qalaanba hadday rabaan marka waa iska dhimaanta hadda gawracu aad u dhib badan yihi waaba aad waa la yaabayda marka aad aad u dhex gasho waa arrin khatar ah laakiin qofku inuu ku dadaalo hadigiisa qalo waa fiicanta inaad xoogaa dhibtooto waxaa ka ka dhibaato badan in xajkaaga nuqsaan u gasho ka inaad ku dadaasho hubsato ama dad aad loogu kalsoon yahay aad u dhiibto ama adugu inta maalmaha koobiy tobnaadka oo kale firaaqo fiican aad leedahay inta tagto meelaha xooluhu ku xafiisan yihiin aad neefka inta gadasho aad qasho waa kuu fududa neefka inta gadato inaad barka ku qasho masaakiintu meeshay taagayin aad iska siido وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم إذا رميتم مركة تورتان وحلقتم آدنا حيرتان faqad xalla lakum waxaa xalal idiin noqday addiibu wixii carfayey wa kullu shayin wax kasta ila nisaa'a dumarka maahane rawaahu axmeda wariwaabu daawuuda wa fii isnaadii sanadkiisana dacfun dacfiyaa ku jira sanadkiisa dacfiyaa ku jira xadiiska sanadkiisa dacfiyaa ku jira waliba matnigiisana idiraabaa ku jira sanadka dacfiga ku jira waa xajaaj ibnu arbaca xajaaj ibnu arbaca waa mudallis qofka mudliskaa xadiidka uu can ku wariyana lama qaato waa daciif xadiidkaana can ayuu ku wariyey waana mudlis weliba ad in badanuu tadliis ka sameeyaa marka dacfiga ku jira waa midkaas dacfiga ku jira waa midkaas weliba sidaas daradeed ahlucilmigu waa caddeeyeen xadiidkan abu daawuud markuu wariyey waa caddeeyey xadiisku inuu daciif yahay oo wuxuu yidhi abu daawuud xadiiska markuu wariyey haadaa xadiiun daciifun kan waa xadiis daciif ah xajaaj waa xajaaj ibnu arbaca lam yara ma arag azuhriya zuhriyuu ka waryaa mana arag walam yasmac minhu waxna kama maqal bayhaqi wuxuu yidhi xadiiska markuu wariyey haadaa min takhliiطaati اxajaaj ibnu arbaca waa qasasyaalkii uu isku qasi jiray xajaaj ibnu arbaca waxyaalihii uu isku qasi jiray kamidta kan sidaas ayuu yidhi zaylaina daarlqudniuu ka soo wariyey inuu yidhi lam yarwihi hayru xajaaj ibnu arbaca xadiidkan xajaaj ibnu arbaca kaliyaha wariyey calaa kuli xaal xadiidku waa daciifo sanadka dacfiga uga jira matniga iiraaba uga jira idiraab ayaa uga jira oo marna waxaa loo wariyey idaa ramaytum waxalaqtum marna waxaa loo wariyey iyadaysan ku jirin waxalaqtum aa la wariyey oo ah idaa ramaytum markaad tuurataan bis labadaba waa loo wariyey idaa ramaytum waxa weeyaan idaa ramaa axadukum jamrat alcaqaba saas waa loo wariyey waxaa kaloo loo wariyey idaa ramaytum waxalaqtum waana axkaam kala duwan wey waa axkaam kala duwan marka idiraab xagga matnigana uga jira xagga sanadkana dacfiga uga jira xugun lagama qaadan karo laakiin masale weynoo muhiima marka meeshaas ku jirta oo u baahan xugun xukunkeeda in la caddeeyo waxay tahay qofka goormuu taxallulu lwal xalaal noqona taxallulu lwal xajka laba taxallulu leey maalinka tobnaad waxa weeyaan marka uu tuurto jamratulcaqaba tintana xiirto wuxuu xalaal noqonaa taxallul wal waxaa xalaal u noqonaa waxyaalihii xajka sababtiis uga xaaraan noqday dhammaantood ilaa nisaa dumarka maahan inta kale xalaal u noqone markuu inta tago dawaafka sameeyo dawaaflifaadaha sacyigana sameeyana taxallulu haani aa la yidhaahdaa oo xalaal noqoshadii labaadu xalaal noqon ahoo wax kastoo xajka sababtiis uga xaaraan noqda u wada xalaal noqonayaan xataa nisa marka waxaa khilaafku ku jira waxay tahay taxallulu lwalku waa goormo waa goormo taxallul awalka fuqahada shaaficiyada iyo xanaabilada iyo a'imo kaleba waxay yidhaahdeen jamratulcaqaba markuu tuurto uu tinta xiirto ama gaafsado wey sidaas weeye sidaas ayay ku tageen intaas markuu sameeyo labadaas camal jamratulcaqabu turay neefkii ama haqal ama yuuqale tintiina waa xiirtay taxallul lwal ayuu xalaal noqonaa saasay yidhaahdeen qowlka labaad wuxuu leeyihiin aima waxaa ku tegay selafka ka mid ah oo calqama iyo cadaa iyo abuthawr iyo ay ka mid yihiin waa madhabka maalikiyada riwaayad imaam axmed oo uu doortay ibnu qudaamana weeye waxay leeyihiin waa jamratulcaqaba keligeed markii la tuuraba haddiiba jamratulcaqaba aad tuurato khalaas waad xalaal noqonaysaa saasay leeyihiin sidaas ayay leeyihiin labadaas marka madhab waxaa xoog badan madhabka jumhuurta oo ah laba shay markaad samaydo ayaad xalaal noqone laba shay markaad samaydo aad xalaal noqone oo ah tuurashada iyo xiirashada waxaa tusaya kow nabiga sala allahu calayhi wasalam xabsa binti cumar ayaa waxay tidhi umulmu'miniin yaa rasuulallaahi maa sha'nu nnaasi xalluu bicumratin walam taxlil anta min cumratika markii la yimid maka dadku inta dawaafeen oo sacyi sameeyeen oo tinta jarteen ay xalaal noqdeen marka dadku cumray ku xalaal noqdeen adna ma xalaal noqone maxaa kugu dhacay su-aashaasay weydiiday markaasuu innii labadtu ra'si aniga madaxayga waa dhajiyey tin weynulaa tintu inta dhajiyo waxa tinta meesha ku celiyaa lagu dhajina korka looga dhajina marka labadtu shacri aniga tintaydii waa dhajiyey wa qallatu hadyi hadyigaygiina qoortan wax ugu soo xidhay falaa uxilu xataa anxara xalaal noqon maa ilaa aan qalo qalinta iyo tuurashadana waxaa horayda tuurashada marka tuurasho keligeed inaan lagu xalaal noqoyn xadiiskaasu caddayna xadiiskaasna imaam bukhaari saxiixiisa ku wariyey waa kow taasu waa mid tan kale ijmaacaa lagu yahay haddii qofku tuurto oo uu xiirto inuu taxallul awal xalaal noqona laakiin markuu tuurto inuu xalaal noqona khilaafaa ku jira asalkuna waa baqaau maa kaana calaa maa kaana caleyh asalku soo maahan inay xaaraam ka yihiin xaajiga waxyaalahaanu ilaa la helo daliil cad waa inay sida xaaraam uga tahay marka madhabkaasa xoog badan isagaana ixtiyaad badan sababto asaga layskuma haysto oo khilaaf kuma jiro culimo la yidhahdeen jamratulcaqaba kaliyuhu ku xalaal noqona qofku markuu tuurto waxay deliishadeen kow xadiidka caaisho oon haddee matniga noogu yaalla riwaayadiisa oo waxa weya abu daawuud uu wariyey riwaayadaasay deliishadeen riwaayaddaasa waxaa ku jirta idaa ramaa axadukum jamrat alcaqaba faqad xal kullu shay ilaa nisa qofku hadduu jamratulcaqaba tuurto waxa weeyaan wax walba xalaala u noqonaya jamrada keliya haddii u tuurto riwaayadaasay daliishadeen waxaa looga jawaabay waa daciif waa taasa riwaayadaasu waa daciif waxay yidhaahdeen waxaa jirta riwaayad imaam axmed uu wariyey taasaan daliishanayna taas ayaan daliishanayna taasna wuxuu yidhi cabdalla ibn saalax alfawsaan waxaa iyadana la tafaruday ruux ibnu cabaada waxa weeyaan dacfi iyadana ku jira dacfi ayaa ku jira waxay kaloo daliishadeen cabdullahi ibn cabaas qowlkiisa oo uu yidhi idaa rama aljamra faqad xalla lahu kullu shay ilaa nisaa qofku hadduu tuurto jamratulcaqaba wax walba logu xalaal marka laga reebo dumarka kaasna waxaa looga jawaabay inqiaaca ku jiro alxasan alcurani ayaa ka wariyey waana inqiaac oo xasan alcurani waxba kama maqal cabdullahi ibni cabaas marka calaa kulli xaal daciif wey ta labaad weliba lafdiga ay deliishadeen oo ugu roon oo ah lafdiga caaisho oo ay tihi dayabtu rasuul اlahi salى اlahu alيه wasalama biyadi bidariiratin lixajaة اlwadaac lilxili wاlxraami xiina axrama wa xiina rama jamrat اlcaqaba ywma naxri qabla an yatuufa bilbeyti oo imaam axmed uu wariyey lafdiga ay deliishadeen waxa la yidhi tusiba maydaba sababta waxay tihi lafdiga waxaa ku jira qabla an yatuufa intuusan dawaafin hadday tahay markuu dhagaxa tuuray oo ay u dhiman tahay xooloqalidii oo ay u dhiman tahay madaxiiridii oo ay u dhiman tahay dawaaftii qabla an yaduufa ma dhahdeen ila acmaal kale ka hor dawaafkii aa u dhimana waxay tusaydaa marka ay diibka u marida inay ahayd markuu tuuray jamratulcaqaba neefkiina qalay tintiina xiray oo dawaaf kaliyu u dhiman yahy saasay tusa mideeda kaleeto diibka in la marsadaa marka dhagaxa la tuurana macno weynba keenima iyadoon tintii la xihan sababtoo qofku markaas waa basaysan yahay waa wasaqaysan yahay tintiyaa ku raran wakhaasatan qofkii tintiisa dhejiyay oo waqti hor inta soo xarmaday uu xanjo mariyu ku dhejiyay meeshay ku dhegan tahay diib inuu markaas marsada wax weyn u keeni wuxuu u baahan yahay inta tinta iska xiro qubaysto ila maxaa yeelay waxaa la hahda atakhliyatu qabla taxalli taxliya isqurxin waa goorma waa bacda takhliya markaad qofka wasaqda iska dhammaydo wey kadib ee qofkii wasaqdii ku raran tahay inuu diib isku sii shubo wax maslaxada u keeni calaa kulli xaal qowlka raajixa waxay tahay markaad tuurato jamratulcaqaba tintana xirato khalaas markaasay kuu xalaal noqonayaan taxallul lwal taxallul lwal qowlka kalena ayma salafkaha qabana iyaga laftirkooda oo hadda qofkii mara waxa weeyaan lama dhihi karo waa qowl ebera sababtoo saxaabay ka sugan yihin cumar ibnu khadaab caaisha cabdullahi ibni cumar cabdullahi ibnu zubayr uu ka sugan yahi inkastoo cumar cumar laba qowl uu leeyahay sab marka saddex saxaabiyu ka sugan yaho hadda qofkii qowlka kala qaato markuu jamratulcaqaba tuuro yidhahdo anugu waa xalaal noqday laftirkiisu meel ebera ma taagna وعn cبdاللahi بن cabاaس رضي الله عنهma عن النبي sلى الله عليه وسلم qاaل cبداللahi بن cabاas wuxuu yidhi laysa calى النisاءi dumarka korkooda xalqun xiirasho ma ahanin وainamaa wax kale maahan yuqasirna way gaabinayaan rawaahu abu dawuuda wari biisnaadin xasanin sanad xasan ah ayuu ku wariyey abu dawuuda xadiidka xaafidka xasan ayuu ka dhigay talkhiisulxabiirka xadiidka xasan uga dhigay halkan sanadka xasan uu yidhi laakiin talkhiisulxabiirka xadiidka inuu xasan yuhu caddeeyey wuxuu kaloo ka soo naqliyey abi xaatim inuu xadiidka qawiyeeyey waana cilalka marka xadiidka waa xadiis qawi ah xadiidkan wuxuu tusayaa inaan dumarka laga rabin xirasho ee ayaga gaabin bisa laga raba gabadha markay xajku u dhammaado ama cumradu ay u dhammaato waxa weeye tintay gaabinay tintu tinta hadday u dabneed oy saddex qaybood ama afar qaybood u dabneed qayb walba inta qabato ay fooda waxay ka jareen farta xibinta ugu horeyda intii la-eg farta xibinteedaas ka badan maya farta xibinteedaas intii la-eg ay qayb walba ka jareen hadday tintu daban tahay qayb walba inta gooni u qabato haddaysan dabnayna iyadoo dhama inta isku qabato oo maqas qaadatay fooda si guud uga jaree tan fartaas xibinteeda intii la-eg ama xirid maya waaba foolxooyn mulaba wey waa waxa weeyaan gabadha quruxdeedi o dhan la baaba-shay wey eberwa eberwa marka ayaga xiirid dushooda ma ahaanin dushooda ma ahaanin sidaas wey weliba ijmaac ayuu kusoo naqliyey cabdullahi bn saalex alfawsan minxatulcalaamka sharxa buluuqa inaan waxa weeyaan dumarka xiirid laga rabin gabar la xiray foolxumadii ka badan nin gar la-aanay noqona nin garka xiray oo kale uu la mid noqonay eberwa marka quruxdeeda baabi'ime gabadh gabadheeda quruxdeeda baabi'ime وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله رسولك الله إذن ويديستي صلى الله عليه وسلم أن يبيت إنه كبر بمكة مكة أن يبيت في أن يبيت إنه بريو إذن ويديستي وكهيدو بمكة مكة ليالي منا هذا نظم منا من أجل سقاية ورابنتي سدراديت waraabinayo xujayda faadina lahu nabigu waa u fasaxay muttafaqun calayhi wa can caasim bni cadiy radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama arkhasa waa u ruqseeyey lirucaati libili geela kuwii ilaalinayey filbaytuuta inay mina kooydaan waa ka fasaxay yarmuuna waa tuuranayaan yowma naxri maalinta tobnaad maalinka tobnaaday tuuranayaan waa jamratulcaqabay tuuranayaan uma yarmuuna waa tuuranayaan alada berida ka dambayda liyowmayni laba maaleen u tuuranayaan maanta koob iyo tobnaad waa iska maqnaanayaan maanta labiyo tobnaaday imaanayaan markaasay waxa weeyaan waxay tuuranayaan laba maalmood tuurashadood maalinta waxaa la tuuraa koob iyo labaatan dhagax ilaa waa saddex min toddobaad waa saddex min toddobaad marka waxa weeyaan inta tuuraan midda hore jamratu uula ay ka soo bilaabayaan toddobay ku tuuranayaan haddana jamratu wusta toddobay ku tuurayaan jamrat lcaqaba toddobay ku tuurayn haddana waa soo bilaaba waa soo bilaaba meeshii kasii mid walba inta toddoba ku tuuro toddobada kale ku tuurima ta tago haddana xagga kasoo bilaaba meel dheeru mara lamana ogolayn ad adkan kusoo laabatan ta tagto xaggaas iyo maka xaggeeda aado kor kasoo wareto masjidulkhayf agtiisa soo marto oo tagto mina meesha ugu shisheeda agteeda tagto ad kasoo geli waa koo sac waa soo wareega laakiin camalkaagu inuu kuu toosa muhiima camalku inuu kuu tooso a muhiima marka marka horeto hal maalinuu tuuranaa maantii hore qallada aheed markaasuu inta soo wareego maanta labaadna tuurana maanta labaadna tuurana marka laba maalmood u tuuranaa uma yarmuuna yowma nafri maalinta saddex iyo tobnaaduu tuuranaa marka ta yimaado uma yarmuuna waa tuuranayaan xoolo jirayaalku yowma nafri maalinta oo tegidda maanta la tegaya maanta saddex iyo tobnaad rawaahu lkhamsatu shantii a wariyeen wa saxaxahu tirmidi ayaa saxiix yeelay iyo ibnu xibbaan wasaxaxu tirmidi ayaa saxiix yeelay iyo wabnu xibaan xaakimna waa saxiix yeelay xaafiz dahabi waa saxiix yeelay sheekh naasidiin albani waa saxiix yeelay irwa lhaliil labadan xadiis waxay ka hadlayaan mina habeenada lagu hoyanayo mina horta afar habeenaa lagu hoydaa habeen waa sunno isaga waa habeenkee waa habeenka sagaalaad maantii sideedaadaad xajka xiratay maantaas duurkeed ku tukatay casraad ku tukatay maqribaad ku tukatay ceshaad ku tukane waa ku hoyane subaxdii salaada subax markaad tukato qoraxdu soo baxdaad carafo ka aadin marka habeenkaas sagaalaad waa sunna iyadu laakiin saddex habeen oo kalea lagu hoydaa oo waa habeenka habeenka koob iyo tobnaad habeenka labiyo tobnaad habeenka saddex iyo tobnaad saddexdaas habeenaa lagu hoydaa saddexdaas habeen in lagu hoydo ma waajibaa mase waa sunno khilaaf male inay cibaado tahay culimmadu waa ku ijmaaceen inay cibaado oo camal acmaasha xajka ka mida inay tahay way ku ijmaaceen laakiin khilaafku wuxuu ku jiraa ma waajibaa mase waa sunna waxa weeyaan qowlka maalikiyada shaaficiyada waxa weeyaan xanaabilada ay ku tageen waa inuu waajib yahay sababtoo ah laba shaya tuse horta nabigu waa sameeyey sala allahu calayh wasalam nabigana wuxuu yidhi litaakhuduu manaasikakum litaakhuduu canii manaasikakum acmaasha xajka aniga iga qaato nabiguna waa sameeyey waa koow waxaa kaleeto tusaya inay waajib tahay labadan xadiion haddee akrinay xadiidka hore cabdullaahi bni cumar ee bukhaari muslim wariyeen cabaas ibnu cabdilmualib radia allaahu canhu istaadana rasuulalahi rasuulka allu idan weydiistay sala allahu calayh wasalam wuxuu idanka ka weydiistay an yabiita fii an yabiita inuu ku hoydo bimakata layaaliya mina habeenada mina xujaydu ku hoyanaydo oo koobiyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad ah inuu asagoo mina koyda io idan weydo io idan waxaa laga fahmaa inay waajib tahay oo qofkaan la idmin uusan tegi karin laakiin hadday marka horeba iska hale shay sunnaa qofku hadduu sameeyana ajarkeela hadduu ka tagana uusan ku dambaabayn io idan macno ma yeelateen io idantaa waxaa laga fahmaa shay laazima oo qofkaan la idmin uusan ka tegi karin inay halkaas waxaa laga daliishaday saddexda habeen in la hoydaa inay waajibto asaga sababtuu yidhi iidan waxay tahay min ajli siqaayati xujayduu waraabi jir carabta way xaji jireen saan soo ogaanay casharkeenna carabka qabla alislaam markay kufaar tahay mushrikiinta way xaji jireen waxay samayn jireen marka waxa weeyaan nimanka oo haya zamzamka oo siqaayada haya reer bani haashim aana hayay inay xujayda waraabiyaan oo biyaha zamzamkaah inta ceelka ka soo dhaamiyaan ceel uu ahaa wadaan u baahan in laga soo bixiyo wadaantaas inta shubaan ayay u diyaari jireen markaasay timir iyo zabiib inta ugu qasaan ay ka dhigi jireen sharaab macaanoo nebiyidahoo la cabi karo oo aad u macaan markaasay siiyaan xujayda qabla islam saasay yeeli jireen xujayda waraabi jireen marka shaqadaas waxaa iska lahaa waqtigii nabiga cabaas ibn cabdilmualib xujaydii marka haddaan meeshii loo joogin biyihii la biyaan ilaa xujaydii way tegayaan xaramkii tegayaan way tegayaan waa dawaafayaane waa ku oomayaan meesha muhiimad marka waa maslaxaad caam ah muhiimadaas oo xujaydii oo dhan u dan sidaasu idan uga dalbaday nabigu waa ufasaay waa u fasaxay faadina lahu mutafaqun caleyh marka laba xubunu tusaa xadiidkaasu koo waxa weeyaan qofkaan loo fasixin inay waajib ku tahay inuu hoydo iyo labo qofkii maslaxad caam ah oo muslimiinta caam u ah waxa weeya loogu baahdo oo looga maarmin in uu habeenadaas ka maqnaa karo hoyaashada sida qofkaas waraabinaya xujayda sida waxa weeyaan qofka qolada oo muruurka ka shaqaynayda oo waxa weeyaan taraafikada oo muruurka baabuurta kala xelina hadduu xaaji yahay meelihii markaas loo dira shaqadu aada waxa weeyaan wixii un dan caama u haya muslimiinta waa saas waxay culamadu isku khilaafeen kii dan kaasa dan kaasa waa maxay qofka maalmahaas kaa xanuunsaday isbitaal mina ka baxsana la dhigay maxaad samaynay ma la joogi waa dan qaasa taasay culamadu isku khilaafeen cabdullah bin cabas wuxuu yidhi dan qaasa laftigeed waa fasax qofkii wuxuu dhibaata alaaba ka taalla maka oy ka dayacmaydo hala seexduur alaabtiisa xadiidka labaad ee uu wariyey caasim ibnu cadiy caasim ibnu cadiy caasim ibnu cadiyi saxaabaduu ka mid yahay bal bedriyiintaaba lagu sheegayba inuu ka mid ahaa raggii beda ka qayb galay culamada galna kama qayb gelino waxay dhahdaan nabiga uga tegey reer quba oo arrin looga sheegay uu nabigu yidhi arrintaas la joog nabigana weliba haniimadii laga soo helay beder sahmi iyo nasiibu ka siiyey ajarkan waxbaad ku leedahay buu sida qof joogay oo kale laakiin wuxuu kaga qayb galay nabiga uxud iyo khandaq iyo goobihii nabigu ka dagaalamay dhammaantood nabiga sala allahu calayhi wasalam maalik ibnu dukshum iyo wuxuu isku daray caasim ibnu cadiy inay soo gubaan masjidu diraar masaajidkii laga dhisay reer bani camar ibni cawf masjidulqubaa lagu dhibaayey masjidkii masjidulqubaaha a qola munaafiqiinu masaajidka aga dhisteen si ay u dhibaan masaajidkan oy jamaacada u kala tuuraan oo ay hadhow halkaas dadka iskaga dirdiraan muslimiinta nabigu labadaas saxaabi inta u diru soo guba ila masaajid waxaa rabay marta muslimiinta lagu mideeyo lagu hanuuniyo tawxiidka lagu baro muslimiinta la iskula xiro eedaanta masaajid dhisato aada muslimka inaad ku kala jarto aad doonaydo waxaa la rabaa laba in loo diro oo la gubo nabiga laba saxaabi u diray mabta waa gubay masjidu diraaraa la yidhahdaa waa in la gubo muslimiinta masaajidkaasay leeyihin waa inay ku tukadaan hadduu qaadi waayo loo baahdo markaas mid kaleeto oo asna loo dhisay tawxiid iyo sunno iyo muslimka in layskula xiro kaasaa loo baahana laakiin mid loo dhisay in lagu kala gooyo masaajidka jamaacadiisa waa in la gubo nabigu waaba gubay sala allahu alay slam labada saxaabi u diray masjidu diraar marka saxaabadaasuu ka mid ahaa saxaabadaas ayuu ka mid ahaa waa saxaabi jaliil ah wuxuu dhintay afartan iyo shan hijriyadu markay madiinu ku dhintay asagoo boqol toban iyo shan jira ama boqol iyo labaatan jira boqol iyo labaatan ama boqol toban iyo shan xadiidka marka caasim ibnu cadiy ana rasuul allahi sala allahu calay wasalam arkasa wuxuu u ruqseeyey lirucaati ibil geela dadka ilaalina geel ayaa xujaydu wateen oo geeli lagu soo safray ayaa la wataa geeli marka wuxuu u baahan yahay meeshaan dadku ay degeen meel ahayn in lagu daajiyo ila daaqu rabaa meeshaan dadku degeen daaq male cagtiyaa la marshay marka meela xoogaa ka fog in la daajiyuu rabaa geeli dadkii geela ilaalinayay nabigu wuxuu u ruqseeyey marka fiiri arkhasa halkaasa laga qaatay waajibnimada hadday qof walba u banaanaan lahayd inu iska tumaysan waajib ahayn ruqso u baahdeen ayagu mar haddii layidhi ayaga waa loo ruqseeyey halkaasaa laga qaatay saddexda habeen in la hoyda inay waajibto oo qofkaan la ruqsayn marka geela dadkii ilaalinaya u ruqseeyey fil baytuutati hoyashada can minan ayuu ka ruqseeyey lagu hoyda marka halkaas laga qaatay say u tuuranayaan ayaguna nabiga sal lahu alayh waslm markaa sidaanuu baray inay u tuurtaan yarmuna waa tuuranayaan yowma naxr maalinta tobnaad jamratulcaqabay tuuranayaan uma yarmuna way tuuranayaan alqada rida dambe liyowmayni laba maalin laba maalinu tuuranayaan waxay tahay maanta koob iyo tobnaad waa iska maqnaanayaan maanta labiyo tobnaad intay yimaadaan ay laba maalin tuurashada tuuranayaan maalintii koob iyo labaatan dhagaxa la iska reeyo koob iyo labaatan dhagax marka koob iyo labaatan iyo koob iyo labaatan afartan iyo laba dhagaxay tuurayaan oo saddexda jamro ayay middiiba afar iyo toban dhagax ku tuurayaan waana sidaan sheegnay u tuurayaan inta midaan tuuraana tan kale tuuraana tan kale tuuraan maalinkaas markay dhammaystiraan ay maalinkii kale soo bilaabayan taasay tuuranayaan uma yarmuna waa tuuranayaan yowma nafri maalinta oo la tegayo waa maanta saddex iyo tobnaad rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyeen wa saxaaxu tirmidi wa bnu xibaan waa sheegnay marka xadiidkaasaa laga qaatay hooyashada in mina lagu hoydo saddexdaas habeen inay waajib waajibaadka xajka ka mida tahay waana qowlka maalikiyada shaaficiyada iyo qowlka xanaabilada iyo qayrkood culamada gobol ay yidhahdeen waa sunno waa qowlka xanafiyada iyo a'imo kale ay qaateen marka sida sawaabka waa in tuurashadu ay waajib masale muhiimo halkan uga hadlay cabdullahi bnu saalax alfawsaan minxatulcalaamka sharaxa buluuqa qofkii mina ku dadaala ee saddexdaas habeen waaya meelu hoydo saddexda habeen waa waajibaa nin fuqahaduna waxay dhahdeen waajib haddii la yidhaahdo waxa weeyaan qofka waa inuusan ka tegin hadduu ka tagana neef inuu qalaa laga rabo neef inuu qalo ayaa laga rabaa marka qofki inta dadaalan meel uuga hoydo waayo sida hadda dhacda hadda xujayda mino ma qaado xujaydaa ka badan mino ma degi karaan maba qaadaba ta buuxsantaa waxaa soo haray boqolaal kun a soo hare ama melyan a soo hara hadduu rabo maxay samaynayaan dadkaas qofkii inta dadaala meel ka waaye way iska tegaa meeshu rabu seexana saasuu yidhi cbdullah ibn salix fawsaan min xal wuxuu yidhi waman ijtahada walam yajid makaanan yaliiqu bihi weliba makaanad weyday marka lagu leeyahay maaha waddada inaad seexan karto ma mata waddadu meel jiif ma ah xadde xujayda badan waxay sameeyaan meel seexda hadduu waayo waa isdhiba meesha jidka baabuurku maraa laamigu iska seexan dug marka askarta askar aad waxa weeyaan cajaa'ib loo tababaro ad la yaabaydoo naxariis badanaa jooga marka taw yimaadaan gum xaaji xaaji gum ay leeyihin baabuurku marku soo socday kasoo hormaray waa uu kaca baabuurku marku gudbu seexana hadhow dana askari kala imaana xaaji gum xaaji gum marka intaasu waagu ugu berya saasaa waagu ugu berya nus saac seexa waa la kicina dan xaggu seexa waa la kicina halkaas seexana waxaa ka halkaa mid iyo islaamtiisa isla jiifta halkaas mid kale islaamtiisa saasay u seexdaan marka saasu qalad wey wey meel kuu laaciqoo manaasib kuu ah haddaad hesho seexo haddaad weydo iska tag meel kaleeto iska seexo hadda soomaalidoo kale maba degan ayadu mina saddexdaas habeen waxay seexdaan musdelifo tendhooyin ku yaalla ta iska tagti tendhooyinka iska seexo hadaad meel ka weydo masjidulkhayf a ugu roon meelaha la seexda iyadana waa inaad wakti hore timid oo boos ka hesho haddii kaleeto isagana dembi unbaadan ka badbaadey waa la kala riixana waa laysku rafaadina waa lais aflagaadayna dembi si aad uga badbaadaa dhib badan waa aada laisku rafaadiya qofka meelo yaru salli dhigana midaa imaana markuu dhaqaajiy waa iska tuura isaga imaana qoorta isku galaya marka haddee meeshiina dembi looma imaan meesha cibaada loo yimi marka meel aadan kuna dembaabayn qofnana ku dhibayn haddaad ka hesho seexo mino haddaad weydo waxa weeyaan meel alla meesha rabto seexo marka adiladii usoo daliilaya ilaahay baa yidhi fattaqu llaha ma sadactu intaad awoodaan alla uga baqa laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafta kuma adoonsado waxaysan awoodin iyo xadiiska nabiga sala allahu alay waslm uu yidhi idaa amartukum biamrin daan arrin inin amro faatuu minhu ma stadactum intaad awoodaan kala inaad marka qofkii awoodi waayey tendhooyinkaaga meelaha kale iska soo seexo marka taasuna waa masale muhim wadooyinka waa ka digay in la seexdo khaasatan ragga dumarka watuu si gaar uga sii dig xadiidkan culummadu xugun ayay ka qaataan muhiim ah xukunkaasu wuxuu yahay qofkii ay seegto maalmaha maalin ka mida tuurashadiisa muxuu samaynaa maalmaha maalin ka mida maalan maantii koob iyo tobnaad tuurashadeediyaa ku seegtay qoraxdiyaa dhacday maxaad samayneen ma habeenkaasa tuurane mise maalinka ka dambeeya cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi maalinka dambe marka zawaalka la gaaro tuurana day qoracdu kaa dhacdo habeen ahaan ha tuurane maalinka dambe marka zawaal la gaaro tuuro maxaa ila saddexda maalmood oo isku mid qowlkaas inuu xoog badan waxaa kutusaa fiiri rucaadii qolada geela ilaalinayday maantii koob iyo tobnaaday maqnaadeen maantii labiyo tobnaaday laba maalmood isku tuurteen xukun kalena xadiiskaas waa laga qaatay xukunkaas wuxuu yahay qofka tuuro kara waa inuusan qof wakiilan sababtoo ah hadday banaanaa laheyd qof tuuro kara inuu qof wakiisho nimankaas geela ilaalinaya nabigu waa ku hanuuni lahaa wuxuu dhihi lahaa dad wakiisha waana maanta waxyaala ku yabtiraysay in xujayda waxaad maqle aab iga tuur yiri hooya iga tuuray tiri eeddaa iga tuur tiri hebel iyo helan ka tuura maanta on qof walba shanu ka tuura dadkiioo tuuro kara qofkii tuuro waayo tacbaana ha laga tuuro laakiin cibaadada asal adaa laga haro welidaa saas daraaddeed nabigu ma dhihin nimankaas maalinta koob iyo tobnaad maqnaana dad wakiisha ma dhihin intaad adigu qof wakiilaad waxaa ka fiican maalinka dambe inaad adigu tuurato haddaad xataa maanta hore tuuro weyda والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد